wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in dagaal beeleed khasaare kala duwan geystay uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkan dagaalkan oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada xarfa oo ka tirsan gobolka mudug inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa ku dhintay laba ruux halkay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan walow aanna helin halka ay gaarsiisan tahay iyadoona ay maleeshiyaadku isku haystaan celabiyood ku yaalla deegaankan goobjoogyaal ayaa sheegay in dagaal saacado badan qaatay uu labada dhinac ku dhex maray deegaankan sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ay weli sar fadhiyaan maleeshiyaadka dagaalamay ayna isku baaruursanayaan dagaalkan ayaa lasoo warinaya inay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka marar badan ayaa sidaan oo kale deegaankan dagaal ugu dhaceen kuwaasi oo geystay khasaare kala duwan